qofkii haddii ay ku timaado isagoo salaadii ku jira ay faradka iyo waajibka niyooday inuu u bedelo sunno oo sunno uu kaga baxo laba raaco intuu iska tukada salaadii afarta uu niyooday haddii wax ku keeno uu yimaado oo duruuf ku qasabtahay inuu salaada niyadii bedelo u yimaadaaye waxay yidhahdeen wujuubkii niyo islafla isu bedelaysaa ama cibaadadiiba si guud ahaan sida fuqahada shaaficiya rag lamidii ay yidhaahdeen way tusaale usoo qaateen man axrama alxaja fi gayri ashhurihi xilligiisii waxaan ahay xilli aan ahay ninkay xirtay qarba batil bay yihahdeen wax ka jira lama arko qaarna waxay yidhahdeen may licadami xuduuri lwaqti intaqala wujuubku niyooday intaqala ila nadbi kadib buu masaa'il kala galay oo yihi wajuuza takliifu bilmuxaali fi kuli min halaatat alaxwaali waqiila bilmanci lima qad imtanac ligayri cilmi illahi an laysa yaqac walaysa waaqican ida istaxaala ligayri cilmi rabbina tacaala masaladan atakliif fi lmuxaal usuuliyiintu markay ka hadlayaan waa min naaxiyati ljawaazi alcaqli way caqligu ma banaynayaa ilaah inuu dadka waxaynan awoodin dusha ka saaro ku waajibiyo isuma banaynayo ama min naaxiyati lwuquuci sharci ficlan inuu dhacay inuusan dhicin way isku raacsan yihin haddaba qalyada caqliga ayaa waxa uu yihi wajuwiza waxaa la baneeyey caqlan way atakliifu in lagu takliifiyo dadkii bilmuxaali shay mustaxiil oo suuradbaha dhici karin fi lkulli dhammaan min halaathati alaxwaali saddexda xaaladoodba ee imtinaaca iyo istixaaladu ay gasho saddexda nooce istixaalada saddexdaba haddii uu mid kamida uu imtinaaca iyo istixaaladaasi ka timid inay bannaan tahay caqlan saddexdaa wuxuu ujeedaa mustaxiilun caadatan wa caqlan mustaxiilun caadatan faqad mustaxiilun caqlan faqad waxay dhahen mustaxiilun caadatan wa caqlan waxaa weeye kaljamci bayna didayni markaasi tusaale waxay usuuliyiinta kuusoo qaadanayaan kasawaadi walbayaadi madow iyo cadin macnaha ereyga thawbun aswadu markaad tiraahdo macnaha luqahaan uu faa'iideynaya wuxuu yahay waa wada madowya markaad tiraahdo thawbun abyadu waa wada cad yahay wey wailaa alwaanta markay isku jirto magacyo kaloo gaaray leedahay marka haddaad tiraahdo waa cad yahay waa wada cad yahay wey waa madow yahay waa wada madow yahay qofki inuu maradii hal mar wada caddahay hal marna wada madowdahay arinaan suuragalayn wey weli faida waxaan ka hadlaynaa laba arrin oo dadka aad iskaga darmata oo la yidhahda addidayn wanaqiidayn labada arrinba arrimada didaynka la yihahda ama waxyaabaha afdaadkiisu ah iyo way kala duwan yihiin labada naqiidaynka la yihahdo waxyaabaha aan kulmi karin way ka wadaagaan inayna didayn isu iman karin naqiidaynna isu iman karin laakiin waxay ku kala duwan yihiin naqiidaynku labadaba irtifaac ma samayn karaan oo midun baa jooga mana isu iman karaan tusaale caalimun wa jaahilun qofku inuu waxaan garanayo inaanu garanayn xayun wa mayitun labadaa mid ka bixi maayo naa'imun wa yaqdaanu haddaba hadday laba xaaladood yihiin oo labada xaaladood uu laazim tahay an yuujada axid axaduhumaa haddii midkood la helana yamtanicu an yuujada athani naqiimeyn baa la yihahdaa yanqudu axaduhuma alaakhar maca anahu shaygii laa yaklu min axadihima walidalika waxaa lagu yihi nimankii sifaatka ilaahay diiday jamacuu bayna naqiidayni faqaaluu laysa bixayin walaa mayit walaa caalimin walaa gayra caalimin walaa saamicin walaa gayri saamicin naqiidayn wey ima saamic wa ima ayra saamic wey ima caalim wa ima gayra caalim ima xayi wa ima mayit ima yaqdaan wa ima naaim marka waxyaabaha saas oo kaleetaa naqiidayn baa la yihahdaa haddii waxyaabihii aynan isu iman karin laakiin intaba la irtifaaci karaan oo intaba booska laga waayi karo waxaa la yidhaahdaa didayn kida sawaadka iyo bayaadka axmar buu noqon karaaba akhdar buu noqon karaa asfar buu noqon karaa alwaan kaluu noqon karaa waxaa lamida fadhiga iyo taagnida iyo jiifka afdaad bay isu yihiin waayo fadhiga haddii la waayo taagnidan in la waaya suuragal o jiifo wahakada haddii waxyaaba aynan isu iman karin laakiin ay wada irtifaaci karaan waxaa la yidhahda didayn baa la yihahdaa haddaynan isu iman karin wadana irtifaaci karin naqiimeyn baa la yihahdaa marka haddaan ka soconno wuxuu leeyahy caqlan in labadii marna madoobaada marna caddaado caadatan iyo caqlan midna wax dhici kara ma ama mumtanicun kaa mumtanic lidaatihi bay yidhahdaan marka ama mumtanic ligayrihi iyagoo laba nooca oo mumtanic caayatan faqad qofka insaanka intuu gacmaha saa kaga siisa shimbirtii duulayo iyo qofka indhaha laho wax arka iyo qof insaanahoo intuu dhulka qaado dusha ku wada hadda meelaha sawirada waxaad ku arkaysaa qof dhulkii dhanaan la socdo la sawiray laakiin caadi suuragal maaha qof guri weyn dusha ka wada iyo gawaari xamuula qaadaya garabka saaranaya ama mumtanicun caqlan faqad sida qofka ilaahay uu ogyahay una rumeynayni inuu rumeeyo arrin mumtanica wey haddaba saddexdaa nooc ee mumtanica u ujeedaa markuu leeyahay fi lkulli min halaathati alaxwaali kaasi waa qowl waqiila waxaa la yihi tafsiil baan gelinaynaa masalada bilmanci waxaa la diiday limaa qad imtanaca wixii reebtoonaadee mustaxiil noqday ligayri cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa ogaanshihiisa keyrkiina mustaxiil ku noqday allaysa yaqac inu dhacayn waxyaabaha mustaxiilaadka caqlan ee caadatan iyo ay keenayso een ku xirnayn mustaxiilka fii cilmillaahi iyo keyrka dadka ka ah ma dhici karaan kuwaas ama waxyaabaha mustaxiilaadka cilmigeedana ilaahay khaaska uu leeyahay waa dhici karaa waana qawlu aktar lmuctazila iyo bacdu ahli sunna la yihi walaysa waaqican ida istaxaala ligayri cilmi rabbina tacaala walaysa waaqican lakin wax dhacay maaha ida istaxaala haddii uu mustaxiil yahay ligayri cilmi rabbina rabbigana cilmigiisa keyrka hadduu mustaxiil yahay tacaala korhay waxyaabaha mustaxiilaadka ah ee hadda aan isku haynay waa jawaaskeeda caqligee wuquucooda sharciga maba dhicin ayuu yihi maalimku raximah llahu tacaala haddaba masaladaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa inaan qaybino qadiyadda oo hadalkii waxaan kusoo ururinaynaa sheekh alamin shanqit raxmat ullahi caleyh abwaablbayaan juska lixaad laba boqol iyo lix ilaa laba boqol iyo sagaal uu ku yiri murtidiisa ayaa waxay ahayd inuu yihi waxyaabaha murtidu waxaa weeye mustaxiilka ligayri cilmi illahi saabiq ilaahay cilmigiisa keliya waxa aan mustaxiilka u noqonina dadku ay garanayaan mustaxiil inuu yahay sida naqiideynka la isu keenayay laa yaqacu takliifu bihi ijmaacan waxaana lamida buu yihi almustaxiilu caadatan oo qofka insaanka inuu buubo oo kaleeta wuxuu laakiin waxyaalaha jaa-iska daatiga ah ee dhici kara takliifta in laisku takliifiyay waa banaan tahay wa waaqicun ijmaacan siduu ilaahay abulahi inuu irumeeyo ugu takliifiyay waa arrin jaa-iza sida cilmiga ilaahay uu ogaa inuuna dhacayna xaggeeda istixaara waaba ka timaada dil rabe saa darteed wuxuu arrinta haddaad ogaato faclam ana culamaa alusuuli wa jamiica ahli lcilmi mujmacuuna calaa wuquuci takliifi biljaa-izi alcaqli daati markaasuu arrintaa ka sahday kadib wuxuu yihi ama almustaxiilu caqlan lidaatihi kaaljamci bayna alnaqiidayni walmustaxiili caadatan kamashyi lmuqcadi wa ayaraani wa tayaaraani linsaani bigayri aalatin fla khilaafa bayna ahli اlcilmi fi manci wuquuci اtakliifi bikuli minhuma qala tacaala laa yukalifu allahu nafsa ila wuscaha mahani waqala tacaala faاtaqu llaha ma اstaطactum waqala sal ly slam ida amartukum bishayin fa'tuu minhu ma اstaطactum sababtoo marka awaamirta ilahay iyo takliifteed ay ku xirantahay istiaacada wixii istiaacada ka baxaayay ilahay dadka ku maraa subxaanahu watacaala dushana kama saarin intaas ayaan kaa gaabsanaynaa oo naxorkii iyo murtidii inoo faa'iideynaya laakiin usuuliyiinta halka markay ka hadlayaan aad buu hadalkooda u tiro badan yahay bab wax baahi oo keenaysa ku dheeraantoodana ma jiraan maalimku raximah llahu tacaala marka uu ka hadlay mas'alada atakliif bilmuxaal awaamirta waajibaadka ma noqotaa iyo haddana wuxuu ka hadlay mas'alo la yihahdo mas'alat alwasaa'il walasbaab waa mas'alada la yihahdo qaacidada guud soo gasha alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasid wasaa'ilkaas oo ah wasaa'il ma'muurin iyo wasaa'ilu manhiyin oo khulaasaday u tahay wasiiradu xukunka maqsadka iyo kaayada inay qaadanayso markaasu wuxuu ka hadlay laba arrimood marka hore oo waajibka la xidhiira in la yidhaahdo maa laa yatimu alwaajibu ilaa bih fa huwa waajibun iyo arrinta la yidhaahdo maa laa yatimu alwujuubu ilaa bih falaysa biwaajibin taasoo ku su ku cadaanaysa inaad ogaato macnahay ku kala duwan yihiin alwaajib iyo alwujuub alwaajib waxaa la yidhaahdaa maala yatimu lwaajibu maanaa iijaaduhu iyo laimaatankiisa waxa inuu waajibay ay sugnaatay sharcan imtisaalkii wixii aanu suuragal ahayn in la sameeyo maahane isaga laftiisu waajibkii xukunkiisuu qaadanaya wujuubkana waxaa la yidhaahdaa asbaab lwujuubka waxyaabaha aslan weli aan ku waajibin qofka in waxaa la helo maahane say waxa ugu waajibaan inuu la yimaado laguma laha abwaabda hore wuxuu kaga hadlay maa laa yatimu lwaajibu ila bih fa huwa waajibun iyo khilaaf ka taagan oo waxa uu yihi wamaa wujuudu waajibin qad uطliqa bihi wujubuhu bihi taxaqaqa watawqu sharطu lilwujubi yucrafu in kana bilmuxaali laa yukallafu kacilmina alwuduuha sharطa fi ada fardin faamruna bihi bacdu bada wabacdu dilkhulfi nafaahu muطlaqa walbacdu duu ra'yayni qad tafaraqa halka waxaa ku sheegay mualifku raxima allahu tacaala ilaa aqwaal dhowra oo lagu khulaasayn karo ilaa afar qowl inay yihiin qowlka raajixa ee isagu u tiirinaya maalikiyadu inay qabaan culimada qaarna ay yidhaahdeen waa jamaahiiru ahlilcilmi iyo ahlulusuul sida ay qabaan yuu ka hadlay oo wuxuu yihi wamaa wujuudu waajibin qad utliqa bihi wujubuhu bihi taxaqaqa midka haddaba damaa'irta kale noqoshadeedu waxoogay wayay yar dhib badan tahay ee si fiican u fiirso labada damiire hore oo bihi iyo wujubuhuda ah ismigaa mawsuule u horeeya wamaa ayoladii bay u noqonayaan bihiga dambana waxay u noqonaysaa waajibinka lafdiga ah waajibka mutlaqa saynu arki doona waxa uu yihi wamaa shaygii wujuudu waajibin shay waajib ah oo wujuubkiisa uu sugnaaday in la helo oo lala yimaado oo imtithaal iyo tanfuud lagu sameeyaay helitaankiisaay waajibkaasoo qad utliqa la itlaaqay oo muqayad calaas bisabab iyo sharti midna aan ahayn bihi isaga ay ku xiran tahay wujuubuhu kaasay ku xirnaatay inuu waajibay bihi ay bisabaabilwaajib lmutlaq waajibka mutlaqa dartii inugu waajibay baa taxaqaqa xaqiiqooday oo huwaal ah waxuu haddii shaygii waajibka laysamray aan lala iman karin ilaa in shay kale lala yimaado maahane shaygaasi isna inuu waajibayo waajibka uu sababka u yahay ama uu wasiilada u yahay darteed arrin xaqiiqa oo muxaqaq oo la hubo way waxay yidhahdeen alamru bisalaati amrun bilwudu salaada marka lagu amro waysadiina waa lagu amray haddii la yidhahdo or salaada tuko maanaa soo weysaysaa ka dhigan tahay sababto salaadii waysalaan ma asaxdo waxay yidhahdeen idaa qaala sayidu licabdi ila iscadi satx meeshaa qora guriga korkiisa ful gurigii in aanan la fuuli karin ilaa jaranjaro in la keeno maahane jaranjaradaa inuu keeno waajib bay ku tahay haddii ku yidhahda asqini maan biyo iwaraabi biyihiina in la doona ay u baahan yihiin doonitaankaasi waajibba ku yahay haddii xaj uu waajibo oo istidaacadii iyo laga helo xajkiina in loo safra u baahan yahay asafaru waajibun lakin lidati maaha likunihi wasiilatan liwaajibin wey haddaba wuxuu leeyahay hadduu sheegay wujuubkiisi istiqraaro oo sharcan qofkii mukalafka ah wax ku waajibaan hase hatee wujuudu waajibin waajibkii la imaatinkiisaayi oo mutlaqa waxaan sababnama ahayn ku xirnayn shardina ku xirnayn saa arki doona haddii helitaankiisi uu ku xiran yahay shaygaa wasiilaa waxyaaba in lala yimaado ay jiraan waxaasi inay waajibayaan waajibkaa kale waajibay dartiina wasiilaan aygu waajibayaan yaa muxaqaq oo lahuba wamaa iyo shay shaygii shaygaasoo wujuudu waajibin waajib la imaatinkiisa iyo helitaankiisa waajibka qad utriqa laga itlaaqay in qayd shabarta iyo sabab lagu xiraayo bihii shayga uu ku xirnaado helitaankaasi wujuubuhu shaygaasi inuu waajibay bihi bisababi lwaajibi waajibka mutlaqa ee wasiilada u noqday darteed yaa taxaqaqa xaqiiqowday oo hubaal ah haddaba halkaa waxaan ka faa'idaysanay waajibkii mutlaqa ahaa wujuubkiisana uu sugnaaday itiyaankiisa iyo imtisaalkiisu hadduu shay sababa ku xirmo in waajibkan uu saab ku noqday dartii u waajibayo oo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wey laakiin markuu yihi qad uliqa wuxuu ujeedaa aan sababna ku xirnayn oo wujuubkiisu shartina aan ku xirnayn sababtoo asbaabta iyo shuruudul wujuubka ee inuu shaygii waajiba shardiga wihi waajiba ma aha sida masaladan kadib uu keeni doono waطawqu sharطu lilwujuubi yucrafu in kaana bilmuxaali laa yukallafu waطawqu in la awoodo shaygaa wasiirada ah sharطun waa shardi lilwujuubi wujuubku shardi u yahay yucrafu la garanayo markaa nidhaana wasiirada loola imanayo ma'muurkii u ahi waa waajibaysaa waa marka fii tawqi lmukalafi iyo awoodiisa wuxuu kari kara ay tahay in kaana hadduu yahay bilmuxaali masalada mustaxiilta laa yukallafu midaan lagu takliifinaynin haddii qowlka raajixeed qabta uu yahay inaa takliif bilmuxaal mustaxiilaadka aana banaaneyn huwa saxiix laakiin haddaan nidhahdo takliif bilmustaxiil waa banaantah waa dhici kartaa shardiga waxyaabaha sabab wasaa'ilkii waxawoodkiis ka baxsan bay noqon karaan mukalaf buuna noqonayaa waayo marka hore waxaad banaysay takliif bilmuxaal inayna sax ay noqdaan uga socdo masala masaladii ka horreysay masaladii hadda uu mithaaliyey kacilmi ka cilmina alwuduu'a shartan lil fi adaa fardin fa amrunaa bihi bacdu bada ka cilmina saan ognahay weye alwuduu'a waysada shartan inay u tahay fi adaa'i fardin salaada faradka gudashadeeda sida aan ognahay salaada faradka gudashadeedu inay wudu iyo tahaaro laga maarmaan tahay marka layna amro oo la yidhahdo salaad tukada de waxaana la amray salaad keliya maahe wixii wasaa'il u ahaa oo tahaaro ahaa satrulcawra ahaa laga maarmaanka wxuhay o dhan fa amrunaa amarka yada bihi bilwudoi aan amarno badaa waa dhaahiray bacdu ay bacda dalik markaas intaa kadib aan ogaanay ay bacda cilmina markaan sharcan sii ogaanay waa dhaahiray inay wasaa'ilka la is amrayo ee waajibka salaada la is amro soo gelaya inay tahay intaa kadib wuxuu keenay aqwaasha kale wa bacdu dilkulfi nafaahu mutlaqa walbacdu fi ra'yayn duu ra'yayni qad tafaraqa saddex qowl buu halkan ku sheegay oo wuxuu yihi wa bacdu dilkhulfi dadka khilaafka u saaxiibkaa lilmaalikiyati ay khilaafeen qaarkood baa nafaahu diiday mutlaqan iyagoon kala qaadin ama ha noqdo maqduur lilmukalaf ama yaan noqonin maqduur lilmukalaf waxyaabaha wasaa'ilka aslan waajibi maayaan kuwaasaa yidhi ah dadka maalikiyada khilaafay qaybo ka mid a haddaba waa qowlka labaad oo leh waxyaabaha awaamirta waajibaadkiihi laga faa'iidaysan maayo asbaabteeda inay waajib tahay walbacdu qaar kalena duu ra'yeyni laba ra'yi bay qad tafaraqa ku kala tageen qolo kale oon iyagu nafyigaa mutlaqa samayn oo nafyi juz-ia sameeyey oo tafsiil geliyey oo yihi qaybna waa ku waajibaysaa likawnihaa wasaa'il qaybna waajibi mayso yaa iyada laftoodii laba u qaybsamo laba qowl noqday oo qolo waxay yidhaahdeen hadduu wixii sabab yahayna waa waajibayaa haddii uu shardiga wax lamida yahayna waajibi maayo oo waxay u kala qaadeen sababka iyo shardiga calaaqada ay mashruudka iyo musababka la leeyihiin calaaqada sababka musababka ilahay ka xoog badan bay yidhahdeen oo waxaynu soo marray axkaamul wadciya markaan kasoo hadlayna sababku maalaya waxaa weeye maa yalzamu min wujuudihi lwujuudu wa min cadamihi lcadam waxadan musababkiisuu laazima wujuudan wa cadaman amaa shardigu yalzamu min cadamihi lcadam baa ka laazimaysa lakin walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamun lidaati saa darteed waxaa ka xoog badan calaaqada sababka iyo musababka ka dhexaysa ka xoog badanta shardi iyo musabab ka dhexaysa wa calayhi maadaama ay kala xoog badan yihiin kan xooga badan keliyaa waajibay qaar baa saa yidhi qaarna waxay yidhahdeen maya waxa waajibayo waxaa weeye ashartu sharci waxyaabaa sharciga shuruudu ka dhigay sida wuduu lisalaati iyo waxyaabaha lamidka yaa waajibaya ama waxyaabaha sharciga caadiga ah ashuruudul caadiya la yidhaahdo sida wejigiin aan dhaq karin ilaa madaxa qayb kamida lala gaarsiiyo iyo iftaar imsaagi inaan la samayn karin bay yidhaahdeen ilaa qayb habeenkii kamida lahayo labadaa qowl buu ishaarayay oo midna kala qaaya sababkiiyo shardiga oo shardiga si shardigu ma waajibayo ee saabkaa ku waajiba yidhi midna yidhi shardigaa sharciga iyo caadigaa waajibaysa shuruud alcaqliya oo tarku mid bilwaajib oo kaleeta iyo ma laazimayaan labadaasuu ishaaraya markuu leeyahay walbacdu huduura iyoni qad tafaraqa kadib haddaan soo khulaasayno waxaad ogaataa mas'alada khilaaf ma xorlihi kama taagna khilaafkeeduna waa ashbax bilkhilaafi lafdi haddaad tiraahda kayfa daalika waxaan leenahay khilaafkani kama taagna inay natiijadu tahay in waxyaabihii wasaa'il ma'muuraat ay ma'muur yihiin laakiin waxaa la isku hayaa ma daliil ma daliil amri xaggee laga faa'idaystay in waajib waajib ay tahay qolo waxay yidhaahdeen dilaaladeedu waa dilaala lafdiya oo dilaalatu lisiiqati alamri bay kamid tahay qolo waxay yidhahdeen maya waa dilaala luzuum oo maadaama musababkii la amray sababkiibaa ka laazimaya maadaama mashruudkii la isamray shardigiibaa ka laazimaya qolaa waxay yidhahdeen may daliil khaarijia ayaa laga faa'idaysanayaa oo adilada khaarijiga ayaa shareecadeenna laga faa'idaysanayaa oo wujuub ku noqonaysaa marka wujuubkiiba layskuma hayee masiiqada amarkaa laga faa'idaystay lafdan oo dalaalat lmutaabaqa miya mise waa dalaalat luzuum oo musababka iyo mashruudka la isamraa laga faa'idaystay mise daliil khaarijia laga keenay intaasa laysku hayaa saas darteed waxaan ku yidhi ashbax bilkhilaafi lafdi wayo masaladaas markuu ka soo hadlay maalaa yatimu lwaajibu ila bih fa huwa waajibun dee waxa u gudbay qaybtii labaad maalaa yatimu lwujubu ilaa bihi falaysa biwaajibin ooga jeedna wujuubkaas maalaa yatimu ilaa bihi waxyaabihii aan wujuubka weli istiqraarin u ku xirna tusaale ahaan inay salaada xilligeedii soo soo galo ma waajibto wujuubu salaa wuxuu ku xiran yahay inuu xilligeedii soo galo qofkiiba dumara waxay ku xiran tahay inay daahir min alxayli wanifaasi tahay wujuubu zakaat wuxuu ku xiran yahay sanad inuu soo wareego nisaabna uu milkiyo qofkii sida qaalibka iyo waxyaabaha lamidka ee asbaab wujuub xajkii istidaaca shardi soonkii safar inaadan ahayn baa shardi haddaba qofkii asbaabta saas oo kaleeta taxsiilkeeda isaga waajib miyay ku tahay oo ma lagu leeyahay oo inuu maalkii shaqeeyo nisaab uu ka shaqeeyo nisaab inuu gaara si zaka ugu waajibto inuu safarta iska ilaaliyo ramadaanka si ramadaanka ugu waajibo gabadha inay iska ilaaliso caada inay ku dhacdo ramadaanka si soonka ugu waajibo mawaajib bay ku tahay maya taasuu tilmaamay waxau yidhi wamaa wujubuhu bihi lam yajibi fii ra'yi maalikin wa kulli madhabi wamaa shaygii wujubuhu xukunkii iyo amarkii waajibitaankiisa bihi shayga uu ku xiran yahayba in wujuubkii asalkaaba la helo istiqraaro lam yajib in lala yimaado ma waajibin fii ra'yi maalikin imaam maalik ra'yigiisa iyo wa kulli madhabi iyo madhab kastaba oo masale ijmaaca wayuu yidhi waxyaabaha asbaabta wujuubkaa taxsiilkeedu inaanu waajib ahayn marka labada mas'alo soo talkhiisinteeda waxaan leenahay waxaad ogaataa baabkaa marka laga hadlayo waajibku waa laba mutlaq iyo muqayad markay masalada ka hadlayaan waajibka mutlaq iyo muqayadka ay ujeedaani maaha ka inuu soo socda iman doona ee waxay uga jeedaan shay yatawaqaf muqadima yatawaqaf calaa muqadima oo waxyaaba muqadimaada ku xiran tahay in wujuubkiisu istiqraaro sida zakadii nisaab iyo xawalaan alxawl ay ugu xiran tahay sida salaadii ay buluuq iyo caqli ay ugu xiran tahay dukuul lwaqti sida soonka wujuubkiisi ugu xiran yahay annaqa min alxayli wanifaas haweenka iyo dumarkii haddii ay tahay ama cadamu safar cadamulmarad ugu xiran yahay xaaladaha saas oo kaleeta waxaa la yidhahdaa waajib muqayad yacni muqadimuu ku xiran yahay inaan la helo aan waajibkii uusan waajibayna qofkii dimadiisa mudaarabuna ku noqonayninba iyo waajib mutlaqa oon muqadimaadka ku xirnayn haddaba waxyaabaha muqadimaadka aan ahayn ee markuu istiqraara wujuubkiisii in lala yimaado hortaa hor istaagaya ilaa iyaga lala yimaado aan la gaari karin maa laa yatimu lwaajibu yatacadana ismu faacil ila bihi waxyaabaha qaarka muqadimaadkana maa laa yatimu lwujubu ayay ka cabiraan haddaba qaybta hore ka waajibaysa maalaa yatimu lwaajibu waa wixii maqduuri lmukalafi ah calaa khilaafin wa takliif bilmuxaal mas'aladii ahayd dibku ula noqonaysa wallahu aclam kadib mualifku wuxuu u gudbay haddii wasaa'il lma'muuraat ay sidaa ahayd iyo asbaabteedii wasaa'il iyo asbaab lmuxaramaat walmanhiya canha iyadana manhi miya qaacidada alwasaa'il laha axkaam almaqaasid waxay keenaysaa in iyadana sidoo kaleeto wixii wasaa'il manhi u ah ay manhi noqoto masaladana waa masale ijmaaca ayuu soo guriyeen caalimku oo waxau yidhi famaa bihi tarku lmuxarami yara wujuba tarkihi jamiicu man jara wasawayana bayna jahlin laxiqa bacda tacayuni wamaa qad sabaqa famaa shaygii bihi isaga uu ku taagan yahay tarku lmuxarami xaraamtii in laga tago ilaa isaga laga tagaan xaraamtii la dayn karin yaraa waxay u arkaan wujuba tarkihi in laga taga inay waajib tahay iyo jamiicu man dara qof kastoo wax kala ogi sidaasuu arkaa ow qabaa colahi culimada dhammaantood waxay isku raaceen ahlulcilmiga wax kala garaashada iyo diraayada shariayati shariica khibradda ulihi waxa laaray wixii wasiilatan limuxaramin noqda oodan xaraamtii ka fogaan karin isaga inaad ka fogaato maahane inuu waajib yahay inaad ka tagto ood ka fogaato marka masaa'ilka waxaa kamid ah masaa'il tiro badan oo la yidhaahdo ikhtilaat alxalaali bilxaraam hadday xaaraanta iyo xalaasha kaaga isaga darmadaan oodan xaaraanta iska ilaalin karin ilaa xalaasha inaad ka tagta maahane waxay dhaheen wajaba tarku lxalaali ilaa daruura waxay ku geysa maahane haddaba kala garasho la-aantaasi yuu kasii hadla wuxuu yihi wasawiyanna waxaa sintaa bayna jahlin kala garasho la-aan laxiqa haleeshay bacda tacayuni markuu mucayan iyo la garanayo kadib iyo wamaa qad sabaqa iyo wixii ka hormaray oo aan sidiisaba tacayun hore lahayn wuxuu ku leey laba xaaladood midna kala qaadma leh waxyaabahan haddee xalaal iyo xaraam isku ikhtilaaf ka dhacay oo isku dhex darmaday ay yihiin oo la kala garan waayo waxaa isku mid a haddii markii hore aan la kala garanayn wadan adigu jahli saabiq qaba aad ahayd oo cilmi ku horeyn iyo haddii aad kala garanaysay ood halmaantay waxay dhahaen labada tusaale ruuxaan marka hore oo kala garanaynin waa xoolihii la qalay iyo xoolihii aan la biraynin iyo xoolihii la bireeyey ee meelaha xoolaha lagu qala kasoo wada baxay wey bimacnaa xoolahan xabadda madaxa laga dhufto oo kaleeto qaarna iyagoo nool baa birtu gaartaa qaarna iyagoo dhintaday birtu gaartaa hase hatee amro la kala garanayo k birtu gaadha iyo keena gaarin midna midka lagala yaqaan mar la kala garanaya marka horeba kaasoo kaleeto wamaa qad sabaqa wey marka jahliga laaxiqa ah isagu waxaa weeye nin ba waxay dhaheen naagabka hal naag ka badan qabay markaasuu furay oo yidhi hebla waan ku furay wax ku dhacayba markaasuu halmaamay war tii u furaytay ahayd waa kala garan waayey dhammaan uu ka tegayaa bay yidhahdeen sababta ikhtilaat alxalaali bilxaraami wey masaladaas waa masale lagaga hadlo baabu laطcima iyo alasu fi lashyaai alibaaxa am ilxurma marka laga hadlayo labada misaal aan keenay ka hilbaha iyo ka furuujta haweenka dumarka labadaba waa laba masalo le alaslu fiihima alxurma saa darteed culamada qaar kamida waxay yidhahdeen ida ikhtalata alxalaalu bilxaraami waxaa la eegayaa alaslu fi hada albaabi hadduu asalkiisu xilli ahaan jiray gulliba alxillu ida kaana asluhu lxurma hadduu ahaana gulliba ataxriim walidalika maytada iyo alfuruuj wluxuum iyo madbuuxaadka asalku inay muxaram yihiin way ilaa wijka sharciga ay soo waafaqaan waana masale mawdiceedu aanu halkan ahayn kadib maliku raxima allahu tacaala waxaa u gudbay masaa'il kale oo iyana waajibaadkii la xiriira oo waxau yihi hal yajibu tanjiizu fi tamakuni wamutlaqu tamkini du tacayuni calayhi fi takliifi bishay cudim mujiibuhu sharcan khilaafun qad culim labadan bayd waxa uu kaga hadlay masalaan horey kitaabka ugu soo marnay oo masalatu istitaaca la yidhaahdo istitaacadu ma tamakun ficli ah in la helo oo tawafurkii shuruuda iyo wixii aanu ku soo maray almu'ahiru tamba sidii uu kasoo guuriyey subki inuu yihi wa qaala ina alamra laa yuwajahu ilaa ladaa tarabusi muntabihu mise mutlaqu tamakun oo imkaaniyadii inay joogto weeye waajibka inuu qofka marka asbaabta iyo shuruudda iyo tanjiiska isaga la yimaadaa laga rabaa qawlaani wuxuu yihi hal yajibu tanjiizu hal yajibu mawaajiba oo laazim miya atanjiizu fi tamakuni tamakunka iyo istiaacu leeyahay qofka marka laleeyahay istiaacadaasoo sharqu takliifa ama awqi maqdirada iyo maqduurka aan soo niri ma waxaa laazima atanjiizu miyaa laazima in hadda muasirkii taamkaa uu hayo oo wixii falkii faraha la galo markaasuu mustadiic yahay miya aw mutlaqu tamkiini mise tama tamakun mutlaqa inuu leeyahay oo muahal uu u yahay muahalaadkiisiina uu leeyahay miya yaa duu tacayunin tacayun u saaxiiba oo mudriqu tamakun kaasaanu cayinaynaa mise tanjiiskii waa qasabaan leena qowlaani liahli lcilmi wey alasaxu mutlaqu tamakun wey walidaalika qofka isagoon weyse qabin bay salaadii ku waajibaysaa likawnihi qaadiran cala alwudu walikawnihi qaadiran cala asiyaam wa cala asalaa amaa qowlka subki aan kasoo guurinay ee naadirku marka uu soo tilmaamayey uu yiri wahiya min adaqi lususi ususta kale ugu deeqisan weye halkaa horaan kusoo cadaynay dacfigiisa iyo siduu munaaqin min qawaacid shariica iyo nusuusta takliifka shareicada u burinayo hase hatee khilaafkaasi waa khilaaf tamarade oon adinku waxa uu sheegay inay thamaratu lkhilaaf tahay calayhi fi takliifi bishayi cudin muujibuhu sharcan khilaafun qad curib tartiibka beydkani taqdiim iyo taakhiir baa ku jira khilaafun waa mubtadihii fi takliifina waa khabarkii jumlada qad culimana waa nacti lilmubtada oo khilaafunta ah saa darteed haddaan sida tartiibka qawaaciid madaxwada ay keenaysa aan ku macnayna waxaa weeye khilaafun khilaaf khilaafkaasoo qad culima la yaqaan fi takliifi in la isku la isku takliifiyo oo la isku laazimiyo bishayi shay shaygaasoo cudima la waayay muujibuhu muujibkiisii la waayay sharcan sharci ahaan wixii waajibinayay aan lahaynin yaa calayhi calaa haada alqawli ku salaysan khilaafka waxaa ku salaysan khilaaf kale oo la yaqaano oo waxyaabaha asbaabtoodii iyo shuruudoodii aanay mutawasirka ahayn min xaysu ljumla takliiftu ma dhacdaa oo qofkii isagaa laga rabaa shardigii iyo inuu la yimaado miyaa mise ma dhacdo taasaa ku salaysan bimacnaa qofka haddii waxyaabihii ityaan bil waajib ahaa ee wasaa'ilkeen soo marnay aynan mutawafir u ahayn ma isagaa laga rabaa intii kalena inuu la yimaado oo min baabi shuruuti walwasaa'il bay noqon isagaa takfireeda laga rabaa mise ilaa la wada helo shuruudii oo mawaanicdii la wada waayo mukalaf noqon maayo bimacnaa almuasir itam aan horey usoo maray khilaafun khilaaf qad culima la yaqaano fi takliif in laisku takliifayo bishay shay cuduma la waayo muujibu kii waajibinaya sharcan sharci ahaan yaa caleyhi calaa hadi masalati khilaafi ku salaysan ereyga haddaba cudima waxaan leenahay waa nacti bishayi wa nacti u yahay sababtaa bishayi ashaasi ashii tacriifiyaday loogama jeedo oo tartiibka tarkiibka beytka ayaa keenaya ilaa shay bimacna nakiray qabtaa macna nakira hadday tahayna aljumalu bacda nakiraati sifaatun sida khilaafun qad culima laga nacteen laga nacteenaysaa waxaa kaloo ku banaan inay xaal ka dhigta bishay shay cudima xaal la waayo muujibuhu sharcan la waayo waa iska tacbiiraadkeeda naxwada masalada sidaas waxaa ku salaysan maxaa kamid a masaa'ilka furuucdeeda ah falkhulfu fi sixati walwuquuci liamri man kafara bilfuruuci thalisu alwuquucu fi nahyi yurad bimabtiqaaruhu ila lqasdi faqad waqiila fi lmurtadi waxaa ku salaysan masalada la yidhahdo gaaladu hal hum mukhaatabuuna bifuruuci shariica kadib markii la isku waafaqay in usuusha shariicada oo aslu liimaan ilaah iyo rasushiisa inay rumeeyaan mukhaatabin ay yihiin intaanay rumaynin tafaasiishii shariicada oo waajibaad iyo manduubaad makruhaad iyo muxaramaad leh mukalafiin ma ku yihiin oo xaaraamtii uma dhawaan karaan miya waajibaadkiina kama tegi karaan miya mise kuwa hoose iyaga lagama rabo khilaaf ahlilcilmiga ka taagan baa jira maalinku waxa uu sheegay halkan afar qowl afartaa qowlna waxa uu ka taagan yahay muranka iyo mawdicu nisaaca ayuu taxriiriyey oo sheegay oo wuxuu yihi falkhulfu khilaafku fi sixati inay asaxayso ay banaan tahay iyo in kale iyo walwuquuci in ay dhacday labadaaba waa la isku hayaa khilaafku wuxuu ka taagan yahay laba mawdic labadaba hal yajuuzu sharcan wa hal yajuuzu caqlan qofka kaafirka ee risaaladaba rumaysnayn in tafaasiishii risaalada laga rabo inuu hogaansamo haddii aan niraano waa asaxaysaa hal huwa waaqicun ma dhacday mise waa iska mujawis mujarad tajwiiz caqliga wey wuxuu yidhi laba qowl ayuu halkaa ku tilmaamay oo qolo waxay yidhaahdeen mukhaatabuuna bifuruuci shariica weye mutlaqan awaamirtii nagahida labadaba qolana waxay yidhaahdeen maya laysuu mukhaatabiina bifuruuci shariicati laa amran walaa nahyan marka maxaa la isku hayaa liamri man kafara qofkii gaaloobay in la amrayo bilfuruuci furuuci hoose labadaa qowl ee ishaaray waxay ka muuqataa markuu yihi taalituha qowlka saddexaad oo tafsiil geliye wey cilamadana waxay caado u leeyihiin inay labada qowl markay dhiddan yihiin laba daraf kala taagan yihiin qowl thaalitha tafsiilaba jiro ay ku yidhahdaan wathaalithu kada wa kada tafsiil ay sheegaan oo macnaheedu uu yahay sida isilaaxa ahlilcilmiga fi lfiqh walusuuli wagayriha iyo mustalaxa inta waad ku arkayso labada daraf bay labadii kale kala taagan yihiin kana dhexdhexaad iyo tafsiil bu geliye haddaba waxaan leenahay assawaabu min hadihi alaqwaali waxaa weeye kufaartu mukhaatabuuna bifuruuci shariica inay yihiin waxaana u daliil ilahi subxana watacaala markuu yihi maa salakakum fi saqar waxay yidhahdeen lam naku min almusalliin musalliinta dadka tukanaya kamid maanan ahayn waxaa kaloo furuucu shariicada mukalafiinta ay yihiin kamid a xifdu lcuhuudi wadu dimihii cahdigii hadday jebiyaan waxay waxaa banaanaanaya safku dimaaihim masaa'il kale ka dhalanayana waa arki doonaa insha allahu tacaala qowlka labaadee leh mukalafiin maaha waxyaabaha ugu muhiimsan ay daliishadeen waxaa kamid a laba arrimood inay yidhaahdaan hadday mukalafiin yihiin inay ka asaxday noqon lahayd kana asixi mayso qofka wejka labaad ay daliishadeenna wuxuu ahaa markay soo islaamaanna lagu mutaalabayn maayo inay qadeeyaan labadabana waxaa looga jawaabay ama cadamu sixa arrintaasi khaas kumaaha qof muslimaan wayse qabo markii la yihahdo tuko ilaa waysadii uu la yimaado ka asixi mayso wa mitlu gaalkii tuko la yiri ilaa shahataa min shuruuti sixatiha kamida amaa wejka labaad ay yidhaahdeen qadee la oran maayo muslimkiina qadee baa laleeyahay islaamnimada uu soo galay yuuhi raxmatan bihim ugaga dhaafay waan xadiidka camr bn caase miyaada ogeyn ana alislaama yahdimu maa qabla wixii ka horreeyuu duminaya laqad dunuub ismaila uu duminayaa jiray islaamku iyo dadka inay islaamka ka cararin baa loogu talagalay thaalisuhaa qowlka saddexaadi waa tafsiil tafsiilkaasoo ah alwuquuc inuu dhacay fi nahyi nahyiga keliya fi manhiyaadkay mukalaf ku yihiin amaa ma'muuraadka mukalafku maaha waxayna xujadeedu iyo cilladay u kala qaadeen ay noqotay tarku manhi uma baahna wax niyo iyo qasdi ah oo niyatu taqarub uma baahna gaalna niyatu taqarub kama ansaxdo haddaba waxyaalaha awaamirta a niyatu taqarub iyo imtisaal u baahan laakin nahyigu mujaradu tarki walow lam walow lam yashcur bihi duuna dareenin qalbigiisa xataa haddana kusoo dhicin ka tegitaanki maadaama aanu wixii munhigaa samaynin dambika looga qori maayo yuraddu qowlkaa waxaa lagu radinayaa bimaa shay iftiqaaruhu baahiduu u baahnaa ilalqasdi niyo u baahnaa in faqada waayey manhiyaan aan ahayn waxooga waxaa jira ma'muuraada iyaga laftoodu aan niyo u baahnayn kuwaana ma raacisaan waxooga reebteen nahyiga lecelnadii baa ku jirtaay haddaa taaba ka reebteeni qowlkiinu dacfigiisu waa muuqdaa waxay tusaale raddul wadaayic amaanaadka lagu dhintay loocelis daynka inaad bixiso xuquuqdeeda kugu lahaynaa inuu bixiyo gaalkii xaqii waa ka gudmayaa dembigiisiina waa ka dhacaya laakin maca dalika niyana uma baahna manhina mehe ma'muuraad wey marka taasaa waa waxaa naqday lilcila saa baabu qiyaasan ugu tegi doona haddii cilada ay caddaato annaha taxaqaqat fi makaanin aakhar xukunkiina una qaadanin waxyaabahay meelahay ku taxaqudeen kaa oo kale haduna qaadanin in ciladana cilo muntaqila ay tahay ayaa laga faaidaysanaya naqdu lcila markay ka hadlayaan qowl afraad baa jira oo tafsiira waqiila waxaa la yihi fi lmurtadi ninkii murtadkaa wey ninkii soo islaamay gaaloobay sababtoo mukalaf buu noqday maadaacada gaaloobe takliiftii ka dhici meesha way istimraaraysaa haddaba sida taxqiiqeen soo sheegnay haddii ay tahay imaam shaafici malik axmed iyo jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen mukhaatabuun bifuruuci shariica inay tahay ma hiya samara haddii aan qadeeya la dhahaynin maxay tahay samarada ka dhalanaysa culimada qaarna waxay yidhaahdeen samara fi dunya ma laha aakharuun baa ciqaabka loogu ziyaadinayaa say u yidhahdeen lam nakun min almusaliin walam nakun nucimu lmiskiin kunaa nakuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nukadibu biyawm iddiin ciqaabka aakhara loogu badinaya ama adduunka loona qaban maayo loona ciqaabi maayo waxna loo soomay loogu samayn maayo arrintaasu naadimku tilmaamay raximahullah iyo faa'iide kale labadaba oo wuxuu yidhi faatacdiibu cadaab baa ka laazimaya calayhi calaa hada alqawli markaan takliifka nidhaano oo khilaafka waxaa ku salaysan oo mukhaataban bifuruuci shariica mukalafin way haddaan nidhaano iscadaabka loo ziyaadinaya fa iyo labaad buu sheegon cadaabka keli ahayn iyo wataysiiru fududayn ilaahay nax subxana watacaala islaamnimada qofkaba u sahlo hadday qof naftiisu wanaag samayska iyo wanaagga jahal uu yahay wanaagga uu samaynayo in lagu jazeeyo laguna abaalmariyo ilaahay inuu soo hanuuniyo islaamka waxaana loo daliishanayaa laba labadaba xadiidka xakiim ibni xisaab markuu islaamka ka hor ilaa wuxuu wax badan xoreeyey nabigana uu weydiiyey calayhi salaatu wassalaam ajir makri mu ka helayaa waa ku yidhi aslamta bimaa aslafta khayrka lahormarsadee dartii yaa sabab kugu noqday inaa islaamto ilahay kugu hanuuniye waxaa kaloo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam in qofka loo qabanayo sayi-aadkiisii qofkii islaama oo islaamkiisa wanaagsanaada iyo qofkii islaamo oo islaamkiisa wanaagsanaada markuu ka hadlay xadiidkii saxiixa ah watarkiibu iyo jeclaysiina faa-iida saddexaada faa-iidada tarkiiba sadex saddexaad waxay uga jeedaan in islaamkii haddaad soo islaamta lagu tarkiibinayo in laga cafinayo wixii hore oon qada lagu dhahaynin dadka marka tarkiib jeclaysiin baa looga cafiyo wey haddii casriga cilaad ka dhigtaan intaa keliya maaha masaa'il aad u tiro badan ayaa ku saraysan sida sayfiddiin alamidi raximahullah kitaabkiisa nihaayat sawl iyo sharxi minhaaji usuul albaydaawi uu kaga hadlay iyo keyrkiiba masaa'ilka waxaa kamid a mucaamalatu lmuslimi maca alkaafiri waxaan ognahay shareecadana qofka muslimkaa gaar ahaan ragga waxyaaba iyaga xaaraamkaa oon dumarka xaaraam ka ahayn baa jira sida dahabka xirashadiisa iyo xarirta xirashadooda haddaba ninkii muslimkaa waa ka ganacsan karaa haddii wuxuu ka ganacsanaya wax dumar xidhaan ay tahay waayo isaga yaanay u banaanaanin laakiin dumarkaay u banaanta waas ka gadayaa wa min hada albaabi ya waxaa soo gashay masalada gaalada mukhaataban furuuci shariica miyaa mise maaha khamrigu xaaraan ma ka tahay ribadu xaaraan ma ka tahay iyada waxyaabaha xunxun xaaraan ma ka yihiin iyo doofaarka iyo waxa lamidkaa haddaan niraano haa adiga muslimkii qofka wax xaaraankaa kama gedi kartid wey oo qofkii muslimka ahaa inuu wixii xaaraamta ahaa ka gada gaal ma banaana fuqahada qaar yiri mutaahiriinta axnaafta yarabay kamid yihiin gaalku mukhaatab bifuruuci shariica maaha waxay yidhahdeen waxyaabahan isaga xaaraamba kama aha oo qofka muslimka isaga inuu caabo oo cunun baa la diidan yahay gaal hadduu ka gado iyo haddii hadiyad khamri inti nin kuu siiyo aada gaal iska siisaay dhib ma laha haddii kale inaad siisaa ma banaana masaa'il saasoo kale tiro badan ayaa ku saraysan oo mawduucu tafsiiliha huna un ahayn markuu intaa sheegay iyo culimmada qolkii raajixeen soo rajaxnay iyo timaartiisa iyo waxa uu sheegay ixtijaajka dadka yidhi mukalaf maaha waxay ixtijaajeen markaasaa dana radiyey waxa uu yidhi wacallama almaanicu bitacaduri wahuwa mushkilun lada lmuxariri fi kaafirin amana muطlaqan wafi man kufruhu ficlun ka ilqa musxafi wara'yu cindi an yakuna almudraku nafya qabuliha fadaa mushtaraku waxau yihi wacallala almaanicu ragga diiday waxay ku cileeyeen oo gaalku mukhaatab bifuruuci shariica ma aha yidhi bitacaduri inay mutacadiro tahay ninkii gaalkaha inuu la yimaado oo waxay yidhahaan fi xaali kufri waa mutacadira inuu la yimaado waayo maba rumaysna wa bacda islaamihina qado lagama rabo saa darteed shayga mutacadirka ah sharciga islaamku ma dalbo oo ma raadiyo yihahdeen liannahu waa mashquulun bidalaali haddana wuxuu jaaray intaa markuu qowlkoodii sheegay tacadurka waxaa looga jeedaa buu dhihi doonaa tacadur lficil inay la yimaadaan cilow saawaya markay yidhaahdeen iyo wuxuu yidhi wahuwa qowlkaasina mushkilun ishkaal baa ku jira lada almuxariri ninka mas'aladan kala caddeeyey oo alimaamu alqaraafi raxmat ullahi caleyh alimaam alqarafi markuu mas'aladan kaga hadlay kitaabkiisa sharxu sharxu tanqiix waxaa u qeybiyey nimanka gaalada ahi afar qaybood inay yihiin oo wuxuu yihi man kafara bidaahirihi wa baatinihi sida abijahli ragga lamidka aha kaasi tacadurku waa maqbuul buu yihi labaadna man kafara baatinan wa aamana daahiran kalmunaafiqiin munaafiqiinta inay la yimaadaan iyadana tacadur weeye wy oo waa maqbuul wuxuu yihi thaaliska waxaa weeye man aamana bidaahirihi wa baatinihi laakinahu kafara bicadami iltizaami alfuruuci itibaaci nin laga waayey laakin min xaysu ljumla rumeeyey afkana kaga hadlay waxaan inuu xaq yahay inuu rumaysan yahay laakin itibaaci aan rabin sida abi taalib oo wakiin badan laga hayo walaqad calimtu waxaan ogaday biana diina muxamadi min khayri adyaani lbariyati diina marka lawakiina laqad calimuu ana bnana laa mukadabun ladayna walaa yucnaa biqawli abaili haddaba kaasoo kaleeto inuu furuuci imtisaal la yimaado mutacadir maaha waayo iimaan mutlaq u leey min xaysu ljumla waa rumaysanya waxaa la sheegay run inuu yahay laakin inqiyaadki iyo itibaaci uusan doonin qaybta afraad wuxuu yihi man kaana fici kufruhu ficlan qofka kufrigiisu uu yahay fal uu la yimid sida musaxafuu meel ku tuuray qaraas wuxuu haddaba ninka kufrigiisu uu ficilka yahay iyo ninka kufrigiisu uu yahay cadamu linqiyaad isagoo rumaysan oo ku dhawaaqayo inuu rumaysan yahay labadaaba waa ishkaal buu yidhi in la yidhaahdo tacadur lficli baa suuragal aan ahayn waayo kana min xaysu ljumla waxaa ansaxaya rumaysanya marka inuu la yimaad yahay kan kalena fal uu la yimid hadduu ku gaaloobay sababul kufri fal uu la yimid ay tahay inuu iimaankiisana ee tacadur maaha shaarix ninka maadinkii sharxiisa nashrulbunuud waxa uu ku daray qayb saddexaad oo uu yidhi man kafara bilisaanihi wa aamana biqalbih